waa mahadsan tahay waxaa magaalada muqdisho maanta ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka hoose gobolada waqooyi oo maalmihii dambeba dooday ka taagneyd qabsoomideeda iyo qaabka loo qabanayo arrintaas oo madaxda dawladdu meelaha qaar ay ku kala si duwanaayeen waxaad ogeed nuur inay jirtay war qoraal oo xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxoo dalbanayay in doorashada lagu qabto xarunta xalane fanaysanka midooda africa amisom iyo saaxiibada dowladda taageero xarun u ah waxaase ugu dambeyntii maanta xarunta doorashadu ay ka qabsoontay halka loo yaqaano xarunta gaadiidka booliska ee degmada cabdicasiis waxaana halkaas soo xaadiray xildhibaanada maanta la dooranaya iyo dadka ergada ahaa halkan lagu soo xareeyey waxaa aada loo adkeeya ammaanka wadooyinka soo gala xarunta gaadiidka booliska iyadoo meelo fogfog oo degmooyinka cabdicasiis meelo ka shaa weliba wadooyinka laga xiray ciidamada amniga wadooyinka ay xireen waxaana doorashadu ay tobankii barqanimo ay ka bilaabatay ee xarunta gaadiidka booliska ee muqdisho waayahay cabdiqaadirow marka haddii aan u gudagalno doorashadii maanta dhacday yaa tartamay yaa soo baxay yaa laga badiyey haddii aa fasiraad guud naga siiso halkan waxaa ka dhaceysay doorasho lix kursi ah oo dabcan ergada halkan joogta waxay dooranayeen waxaan se rabaa inaan wax yar tafaasiil ka bixino waxay ku kala duwan yihiin ergada wax ku dooranaysa halkan iyo ergadii wax ku dooranaysay gobolada kale ama deegaanada kale xarumaha maamulada ay ka jiraan waxaa laga yaabay kuraasta cadaado jowhar baydhabo kismaayo iyo garawe in halkii kursi oo xildhibaan ay dooranaysay konton iyo kow xildhibaan laakiin halkan waxaa konton iyo kowda xildhibaan ee halka kursi loogu talagalay ay dooranayaan saddex kursi taasoo ka dhigan in tiradu halkan ay yar tahay oo konton iyo kow xildhibaa konton iyo kow ergo ay dooranayaan saddexda kursi ee jufo walba halka markii hore jufo walba konton iyo kow deegaanada kale ay dooranaysay oo lambarkiiba ay aada u adkeyd marka taabay horta ku kala duwanaayeen oo ergadu way ka tira yartaa marka loo fiiriyo hanaanka ergooyin kale iyo qaabka kale maxaa keena taas inay inay ka duwanaato maxaa keenay maxay ku sifeeyeen guddiga qabanqaabada
abukaato cumar dhegay oo hoolka joogay oo dhowr mar aan la hadlay iyo dabcan dadka kale hawsha gacanta ku hayay iyo ergada nafteeda waxay sheegeen in tirada dadkan erga ahaan gobolada waqooyi kasoo gelaya ama deegaanada somalilan lambarka ay heli karaan dadka deegaanada baydhabo cadaado iyo meelaha kale ku nool aysan heli karaynin marka sababtaas baa loogu fududeeyey in halkii halka kursi konton iyo kow ay dooran lahayd in saddex kursi looga dhiga halkan meelaha qaar ama jufooyinkus ay u helaan marka tirabadnida ama ama dadka lambarkay ku xisaabtameen sida muuqata haddaan usoo laabtay yaa la doortay maantaasa tartamayay lix kursi baa halkan taalay qaarkoodna waxaa ku tartamaya siyaasiyiin caan ah oo siyaasadda kusoo jiray waxaa ugu horreeya kursi ugu horreeya wahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda xilka haya maxamed cumar carte iyo dabcan musharax la tartamayo axmed ismaaciil lagu magacaabo waxaana ra-iisul wasaare carta uu kusoo baxay cod afartan iyo toddoba ah taasoo ka dhigan in cod weyn oo ergada uu helay halkaasna waxaa codka ku helay ra-iisul wasaare carta halka musharaxii kale afar cod keliya uu helay codka kursiga labaad ee aada isha loogu hayo wuxuu ahaa kursi uu ku tartamaya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya iyo nin lagu magacaabo maxamuud yuusuf iyo sidoo kale doctor cabdullaahi xaashi abiib loo yaqaan kursigaas aad buu marka si loo fiiriyo dood kaga taagnayd doorashadu intaysan bilaaban ergada fursadaha la siiya doctor abiib wuxuu sheegay in ergadii loo diiday inuusan ergada arkin in marka ugu horreysa halka yimaad ay fursad u ahayd in maanta in hoolka soo gala dhowr jeer la isku dayay in laga joojiya ama halkan la geliyey waxa uu sheegay idaacadda v o a inay ku adkeyd la kulanka ergada wuxuu sheegay in faraadiintu ay ka hiiliyeen wuxuuna aada ugu eedeynayay inay jirtay isdawmarsiin iyo in ergada fursad aan loo siinin islamarkaana isbahaysi siyaasee laga samaysto marka abiib halkaabuu natiijo uu sheegay inuu marka hore ogaa looga guuleysto waxaana isla cod afartan iyo sideed kusoo baxay doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagu dabcan kursiga ku guuleystay halka saddex codna uu helay doctor abiib oo aada u eedeynayay kursiga kale wuxuu ahaa gabar lagu magacaabo yurub raabi oo iyaduna gabar kale la tartamaysay aada uma xoog badnayn afartan iyo sagaal cod ay heshay halka doorashadii ugu adkayd ee nuuro ay dhex maraysa afar musharax oo markii dambe laba musharax wareegii labaad iskugu soo hareen oo lagu kala magacaabo maxamed ibraahim cabdi iyo nin kale lagu magacaabo maxamed cabdi doorashada waxay si kale kala duwaneeday wiilka wuxuu aha qof ciyaara kubadda baafidka loo yaqaano wuxuuna ka tirsanaa ciidamada booliska soomaaliyeed ugu dambeyntiina sagaal iyo labaatan cod ay ku guuleysta waxayna ahayd doorasho wareegii labaad laisla soo gaaro oo hadda wixii meesha ka dhacay ay ahayd tii ugu adkayd markaad fiiriso doorashada meelaha qaar waxaad moodaa ergadu inay cid ay dooranayaan ay sii muuqanayso marka musharax ay rabaan uu soo galo waxaa laga yaabaa in ergada dhammaantood istaagaan qofa sabcinaya taasoo ka dhigan in fursadaha tartamayaashu marka hoolka la imaanayaba meelaha qaar saabaashu ay sii muuqato laba kursiyo hadda dhimanna waxa waaye gabar xildhibaanad hore u aheed oo la yidhaahdo xildhibaanad caasha coos iyo ninka lagu magacaabo axmed dhimbil casoowe oo isagu lix iyo tobankiisa lasoo dhaafay kursiga xildhibaanada ku fadhiyey maraa weydiiya baalfajada uu leeyahana hadda mar labaad raba inuu ku guuleysto kursigan taasoo ka dhigan in labaatan sano uu kursiga beeshiisa sii fadhin doono